bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudayaal hamiinfaydhaha ka dhawaada warka ownima ee warbaahinta warsan qodobada shargadiisan warkaana ownima ka dheega doontaan unina siinkahayna yamayba inkawaweyna bulshada magaalada baydhabo aragti ku dhiibati xildhibaanada lahaan xula doona baarlamaanka maamulka koonfur galbeed sare inkahow ku kooy hilibka maamulka jaamacadda koonfurta waana ee jaamacadda inka horeyta ee jaamacado baydhabo ku bilaawa imtixaanaadka sideebu nolola bilaanta gadaw shaayiga gudoomiyaha ururka naafada oo codsan indiri maamulka koonfur galbeed hoos indhiyow kukooy qiimo shal gadadow caano wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo booqadi hosbitaal weynaga magaalada baydhabo akhbaaraadka banaanka warkaana ownima ka dheega doontaan unayna siinkahayniyo miba inkawaweyna xukuumadda ruushkiya gabi haamba iscasili saacado uunkureed markii madaweyne falatin putin uusa hajeediye qorshaduusa kafadaha inta war lagu bedelo dastuurka dalkaasay
warsan media network waxay idiin soo jefisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyagoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
amiin khamiisahu jamaanaha galahayta taariikhdii ay ka eedanta tumi iyo lita bilo koowaad labada kun iyo labaatanka xanaasaytinimay bahaayana qodobadii warkaan haddana in diyaar garoowa u sugeeyo fidsan intaasiin ku jeedii doonaan oo qaalid cabdi ah ka bilownay bulshada magaalada baydhabo ayaa mayba aragtiyo ku dhiibadeen xildhibaano lahanxulo doona baarlamaanka maamulkaasi sida warbixintuun dhinkafiiriya wariyaagana cabdinaasir axmed mayow mayba dareere ha xulowku xildhibaanada cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyadoona biloha dareera la filahayo ini laka dhawaaqa xildhibaanada mayba howlagaasay wade odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya dastuurka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhikee ini xildhibaanada koonfur galbeed iyo nagadan sagaali iyo shan mudana madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo kulamo la waaladiyey odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa anjeediyey ini xildhibaanada laaxulo doono lukisaley dastuurka koonfur galbeed oo dhikow sagaal iyo shan xildhibaan waxaanu ku mid tahay shacabka ka nool magaalada baydhabo yasiyaawishal dubu aan ku hadali waanu ana oo bulshada la dhaqaaday mikrofonka idaacadda raadiyo warsan doorashada hadda dareer xildhibaanada doorada ciidanka faraxsayna ciidan dhawaayana ciidan tixgeliyaan way way sii sheeganay ho atii maamulka iyo dowladdii dhexe iyo dowladdii koonfur galbeed atig eed ciidan siinka bogaadiyaan way sii sheeganay haddii walaayka damboy way fadaane nagi cod ininagata saasa siin kareejan wabilaahi tawfiiq eedi ciidanka faraxsana eedi ciidanka anbalyeeya eedi ciidanan ku ducaaya hoo ilaalini ilaahay garabsho gaba wal cadowena ilaahay ku gabada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intii dhegeystaas oo dhan boqolkiiba iyo afartanka salaame salaan kadib meesha iga yahay maamulku hadda jara tallaabooyinka usa qaaday kulli unanka rayaaqni waana ayitagna horumarka usa ka tallaabsadana use yani gudi madaxweynaha koonfur galbeed usaka cabdicasiis laabtagareen usa ka tallaabsadana ciidanka ayitagna shacba ahaan haddii un ena ana may ku mid ahay liti gobol may ku haaye wasiira ku haaye walay jari wakhtigaasatana oga haddi geeka walaagiyaalana oga wasiir ku-xigeen wasaaradda arrimaha gudaha ahaay wafdigii xamar ambahee yacnii lamaad bil xamar fadhiyay dowlada laxaajooda ayaa ku mid haay calaa kulli xaal walaay boob ee usaneesuubi shariifkaas isi isu dhulkanayn dhirkii arrimo un la dareernu taas soomaali dhanaa la dareertay shacbaga ka nool koonfur galbeed haddii iyo niyada gala haddi haddii yacni reer koonfur galbeed iyo dowlad fadaayan gey ka galantiyo ka jirta shacbaga mayla ku faday in nimanka iyo haxoladaayaan haadan aqoon-yahan karti leh walna qobadaayaan talada iyo tusaalaha madaxweynaha biyina rahaayaan maynu ku rajeynay dadkiiyo ee in horumarka geedka cabdicasiis lafta garee madaxweynaha usa deersii iyoona tallaabo kasay qaadaan rajooyinna ku qabna rajadaynaniyodil bismillaah anau magacay maxamed xasan may baan aragay baarlamaankan cusub haddii laha doorday eediyadan faylaya wayn baan aragay waana ini dastuurka la waafajiyey maasha allah eedeedan ka faraxsaneed tiiday kalma eri lahaayay baarlamaankan hadii laga xulaay iniyo dowladiyo iyo bulshadiyo sifaylan ka shaqeeyaan xildhibaanadii waqtisho dhammaadiyahay boqol afartii sagaal mudane oo maamulkii hore ka sheegay arrintaas iniya hayti toolaka kanciyaay beelo degow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya balse maamulku oo hadda armiyow ya ka dhawaaqee ini walaagii hore onjarna oo la rahow dastuurka koonfur galbeed soomaaliya oo dhikow sagaal iyo shan mudane bilaanto oo iyoona kajari baarlamaankii waqtisho dhammaadi tira ahaan haayeen soddon iyo kow ya iyoona hadda lan ogayna sidiiyo ka helo doonaan tiradiyo maadaama la dhimi xildhibaanadii koonfur galbeed soomaaliya eediyeedan mahadsanya cabdinaasir maamulka jaamacadda koonfurta waana ay jaamacadda inku horeytay jaamacado baydhabo oo ka bilaaba imtixaanaadka sida warkun ninka fiiriya waryaagana maxamuud cali cabdulaahi
dhammaan jaamacado baydhabo kiyaala ayaa laka gudi jira toddobaadkan imtixaankii fiinalka ee sanad dugsiyeedkan sanadkii labada kun toban sagaalkii ilaa sanadkan labada kun labaatanka jaamacadda koonfurta soomaaliya weliba ayaa ku mid ataa jaamacado kiyaala magaalada baydhabo maalintii shalayti oo taariikhda yeedahayti toban ishanta bilatan ee sanadkan labada kun labaatanka iyo dhammaan ardayda oo shalduban ilaa sagaalka fakad ogbo jaamacadda sayti loonfadheeday imtixaanka maxamuud abuukar weliba isukumidayaa maamulada jaamacadda koonfurta soomaaliya waana qaabilsanye guddiga dhinaga imtixaanka weliba uusa ku hadlay qaabkan ka bilaawday imtixaanka oo kamid ah maamulka jaamacadda koonfurta soomaaliya maygeegan bilowday imtixaankii finalkii semesterka oo sanad dugsiyeedka labada kun toban iyo sagaalki labada kun labaatanka geegan bilowday geego taariikhdeeta toban shanta bilikood labada kun labaatanka ilaa maynay socon doone ilaa iyo sagaal maalmood maynay ka ekaado doone labaatan sideed bilid koowaad labada kun iyo labaatankan ka ekaado doone oo bilaayer marka maasha allah jawi faydan inka bilowday alxamdulilah sidoo kale maamulka usoo hadlayay sii wadada iyo weliba usbaaqan diray dhammaan ardayda walkubardaasa jaamacado baydhaba intiyo wal akhriyan markii imtixaanka lukubaa qof fasaaqayo galan ardayda may baan sheegay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan gaar ahaan jaamacadda koonfur soomaaliya ardayda dhikadaayaan imtixaankooba dhammaada inta badan ardayda mayba la aragay waqti imtixaanaadka intii wal akhriyaayaan may baan sheegay marka intii mar kastaba wal akhriyaan xataa alka tartan wal akhrista may baan ku gubaabiyey marka intii wal akhris badan sameeyaan cilmo lakiin sheego may waa wal akhris badan oo cilmo naga leh markii qofki in badan wal akhri waa in badan wal fahmay in badan wal fahmaan in badan mid raayis nololisus ka kaay marka eedeeda masalada shay intiana roogii jaamacadda iyo weliba ay muuqdana dhammaan ardayda oo kubahii imtixaanka oo isa teeganaya barxadda jaamacadda waan isweedaarsadaya qaabka imtixaanka deeqa axmed yuusuf iyo weliba maxamed cabdiqaadir isaaqa weliba waa ardada geeka imtixaanka ka jartay welibanio inkuwarmena dareen shoog eedinaaye imtixaanka sayiti bismillah wala salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala een waana baradaas public administration facultyga een maalin jeeg imtixaanka nin bilaawdi een meel raayis walbadan wan han sugaanay een halkiisan wan samarwanka nin dhamaaday nin jeeg ka galaan alxamdulillah safaylahan nin dhamaaday een meel raayis een eedada ma hasan su'aal lis weydii badan hayti een imtixaanka jeeg bilaawnin hay horta maadadin kureet una galaan parliament of computer galaan jeeg een eedada ma sha Allah hayti alxamdulillah een safaylahan gal insha Allah nin dhamaan way barajeeyeen sidii isku fayl insha Allah way barajeeyeen hoo ilaahay er een meel raayis intii dadka guuleysada lahaa
imtixaanka markiisa dhammaada iyo ardada weliba ogolaana fasax weliba nusukeekiya labaatan iyo sideeda bilitan sanadkan labada kun labaatanka
sidaabu nolola bilaanta gadaw shaayig warbixintuugna may bahnin diyaariyey yuusuf sheekh aadan magaalada baydhabo ee xarunta ku meeldeerka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba kanoole dad oo iidan fara badan hanase oo ka shaqaysadow shaqada noocyaasha shaldhiwon oo shaqadii oniyo on iska jarta to fudud iyo to uleese iyo haddana weliba jare dad oyo on haysana sida shaqa sidaase inwiin haddana weliba inta badan iyo jare dad oo hiraabtiyo on ka lahaw oo ujeed yoniyo eysadiyo on hele lahayan nolol maalmeedka goosiyo haddaba weliba ana ankuur galay hanuukumada bilaanta ka shaqaysadaasa shaahiga welibana aan walku weydiyey sidiyo unkamaarayayaan nolol maalmeedka goosyo fariyo xasan iyo caashi cusmaan welibayo kumad ayna bilaanta ka shaqaysadaasa shaahiga welibaniyo helahan ankaseedii goobtiyo shaahiga ka gadaayan oo haytay hele eed mashquulan eh iyo farhi waliba yahin sheegday intii muddo lamasana yaa ka guda jartay gadowka shaahiga maasha allah wayba gaday shaahi do-ada saddex sano islaama sanaka dhowaad baba gadahay maasha allah ada nolol maalmeeda aynu kuraadsadaan ilaahayna ninku biyahay alxamdulilaah ada abaar baa gadahayn shaahigan shaqo eeb ma eh alxamdulilah shahaada eebe maahayna maasha allah shaahigaas ku shaqaysadaan maasha allah nolol maalmeed ido wal in markaas unan ku baahana ku qabsadaan alxamdulilah wal ilaayahanin ku qora ku helaan baagamoontiyo meelmeel surmoosinin dhaam maasha allah dhanaga kale yoo hadalsho sii wedidaan iyo waliba yoo insheegana intiyo ka faraxsanin gadowka shaahiga oo yo waana yoo baagan dareen gebro baag muuntade intiyo ka shaqaysadaan shaahiga may baan ha gafro walaaloga eoya baaga muundada emsan hayn ada tus awees socodka jaraan inti isku shaqaysadaan yaan ka baaga lahaay lamadan bir ada magaalada kasteero suuxumun ku jar suuxumadaasna may leesheeni beerow yolo daayigaali dadka oo miilan baxeen dhibaatadaas leesheentay maahayn alxamdulilah gabro walaaloga ee waliba eer lahaay midharaayo baaga muunto meeloon ka fadheedeen inti shaahiga xataa suu ka dhacsadaan maasha allah shaahi meel feelo shaqo feelo meelharaayo nolol maalmeedkeedan on ka filo alxamdulilah mudigadahay alxamdulilah waliba on siin rajeeya intaan hadda meelharaayo aan heesar aan ku jira on intaan sii gadada alxamdulilah waa eed eedan meelharaayo aan ka faraxsano intaan ka shaqaysada shaaha
gudoomiyaha ururka naafada yamay baa codsi usan daray maamulka koonfur galbeed soomaaliya sida warbixintu ninka fiiriya waryagana cabdulaahi dadka baahiyaha gaarka ee qaba weliba waa haanoon ka jilacsan bulshada iyo sidaasatana mahelaayaan walyaabo baahidiyo daboolo kora magaalada baydhabo welibaa ka dhasina ururyo ka mid aysiyiin dadka naafada ee kaas oo laka magacabow allamagan oo dhasan muddo labaatan sano ee mukhtaar cali isxaaq waa guddoomiyaha ururka naafada allamagan kaas oo ka howlgalow dhammaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya mar idaacadda warsan koox ku dareertay iyo booqdan xafiiska naafada ururka allamagan ee baydhabo weliba uuse ninku warbiyey xaaladda dadka baahiyaha gaarka ee qaba iyo dhibaatada wakhtigan ka haysata dhammaan deegaanada koonfur galbeed
haqiiqatan maamulkii koonfur galbeed oo hataa muddo sano jarsadi warkoreeyi unaqalile wedni warqadle waraani meekasar warani maamulkii maamulkan koreeyi maybwa mayka guul daraysaday inigoo barnaamijkii naafada meelile fadaisa dhika unaa baahida naafada ku turjumo walku gobada laakiin billahi alkariim maamulkan waa tuusub oo sana dhamaati arday mayba safaalo badan diilo badan hadhawaayo badan tixgelin badan iyo insha allahu iyo kulakulunni iyo ninhaay saa daraadii ayona may ballangan shala qaadanay inin naafada santaradiitiin la diyaari oo iyado lala kaalmaysada dowladda lala kaalmaysada barnaamijkaasna hormuudku nagata wasaaradda naafadan hil saaran haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyaan hil saaran iyo lakufada barnaamijkaas iniyo dawrbuoda dadka arday wacyigelinku suubida dowladdan bandhigda ururka naafadana insha allahu garban gaashaan nuuna may fadaan insha allahu inay barnaamijka lankoo fadaan tan kale may baa kale codsadee wasaaradda iyo dowladda hanjeediye dadka caqabada ka eh horumarka naafada koonfur galbeed ama walifadaw sheegday ama hiyadku socday ama maga kasto adeegsaday ini insha allahu aragdeed naafada may arqaladkahaye dad walma gorotee maangaabe nisaabtamaana dantiyo dhan gorodaan to kala mogeen gorodaan isku dhaaf tiityo naftiyo baan gorodaan saa daraadii wasaaradda may baan jeediyey dowladda koonfurka baan jeediyey ini naafada hal dari ku bata heykalji ku haada maamulsha ku haada dowladiyo toolay haata wasaaradiyo toolay haata saasa fadaan weli intaasba khilaafsan may fadaana insha allahu inay dowladdu war ku qabato fadaana dhinaga kale guddoomiye mukhtaar u hadalshay sii wadada iyo weliba uusi sheegay ini dadka naafadayo iyin haanoniyadiion dhasanta oo walbaradaayaan haddana shaqaysadaayaan ururka allameganyo sheegay iniyo leynhal iskuul oo wallaka baraw dadka baahiyaha gaarka ee qaba kaas oo macalimiinta dhakaayan naftirshoba iyin haano lixaadshoon dhammaystiranayna welibana ardayda iyo walka baraayana si bilaashe yoona lamadagelanba iskuulkaas uusi furunyi oo ardayda iyo walka baradaayaan horta macalimiinta oo natuwelana baraayaan macalimiin naafeu reer jaamacadeed ee dugsi sara ku baheen volunteer iyo walakasuubyo hayaan xaqiiqatan maamulkii koonfur galbeed oo hataa muddo sano jarsadi warkoreeyi unaqayliley wedni warqadley qoraani bekasar horani maamulka koonfur galbeed soomaaliya welibaa ku howlgaleeya hay-ado eedan tira badan haddana ma jarta hay-adan gaare dadka lixaadshoon dhammaystiranayna wasi gaaren caawiyaayan sidoo kale weliba iyo hoosteedayana wasaaradda bilaamti iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya balse ma ku helaayaan walyaabo daruuringa nololyo asaasiga e eeddi eedan maadsanya cabdulaahi hoos indhiyow ku kooy qiimo laka gadada wacnaha warbixintuna may bahnin diyaariday maariya macalin cali bulshada ku nool magaalada baydhabo yaa anta badan isticmaalayaan caanada geelka mar ana booqasho kasaali suuga caanada yaa weliba aan la kulmay maamo waayeel ee ololka magadhawow aamina aadan xasan oya gadaas caanada geelka welina iinku warbiiday qiimada caanadiiya bulshada ku siyaasa aamina aadan xasan caano labaatan sano yaana gadaay caanada laga koryahay lama arday dugsiga indhakadaan iskool caanada way insheenaha gadadaay nin faa'iidi kuweydiyahay sacaddan hatala roog raqiisu jirgaanki lama boqola la gadee galaaska tumi lama kuwa la gadee aragday jirgaanki bacdaa diligu goy labaatan kuwa la kuele madka saarasa madna faa'iidas madbeesilka ilahaade hoolkuun hada dego heedan indhis maalintii saddesaa farsaa shansaa kooye labaatan koo siliidinkoo siyeetinkoo la kuhela meelinka badan amatada faa'iidaad hel
saas oo kale antiyaan meelo roogayaa wali baan aragay gabar dhalinyaro ee oya gadaasa caanada iyo onay tay tilmaantay inti aanada muddo shan sano ee ku guda jirtay intii ahaan kabirna caana gadowka yaa weliba yahaytay gabar ardayad ee odhikadaasa iskuulaadka ka yaalaan gudaha magaalada baydhabo shamsu macalin cali shansan sigadaay isbal dhikadaay kubay si dhikadaay kubay shaqeeyahay umaadan shaqeeyahay aanay dartiin kubay maalintii labaatan kun soddon kun afartan kun konton kun kubaa waalidiinta la siiyey umaadad siiyey aad isku dhayjaarmay wallaahi wada hambalilen kabaabe maayne oo kalenen kabaabo male
wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo booqday isbitaal weynaga magaalada baydhabo sida war ku ninka fiiriyow cabdiraxmaan oday wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kusugan magaalada baydhabo iyo weliba shalay kormeeray qaar kumid ee wasaarada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya unka horeen weliba wasiir dowlaha kormeyshii ka hormariyay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya usoona seedii isbitaal weynaga ee magaalada baydhabo ujeed kormeyshii yahaye sidii inka korgala lahaaya xaaladda ahmad ee magaalada baydhabo ku jarte iyo inay isu ega qaabka isbitaal weynaga ee magaalada baydhabo weliba wasiir dowlaha socdaalshii kuweeliyayaya ama la dareeraya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka arrimo guuda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale sidoo kale wasiir dowlaha iyo wafdiga la socday weliba boqosho kasteedana wasaaradda arrimo guuda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maalmo in dembey wadi dhismo golo deegaanka degmada dinsora kulamo reedan heliiso ka dhahwada magaalada baydhabo aanku horeen wasiir ku-hogaanka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cusmaan iyo wasiir dowlaha iyo weliba ku hadaleena booqashadii wasaaradda caafimaad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wus-oona wasiir dowlaha husi ini dowladda federaalka soomaaliya kula hadla doonta sidii walankuga wada lahaye baahada caafimaad ee ku jarta magaalada baydhabo sideedaba labada shay ugu muhiimsan dowladnimada laga garto waa adeega bulshada ee waxbarashada iyo caafimaadka haddii ay dowlad ay xoog yeelanayso waxaa laga garanayaa marka ay awood u yeelato inay waxbarashadeeda hanato caafimaadkeedana u hanato shacabweynaha ay mas-uulka ka tahay maantana waxaan ku faraxsanaa inaan soo arkay cisbitaal isbitaalka regional referalka ah oo baay iyo bakool iyo gadaba supply gareeya inuu yahay isbitaal mudan ah oo ay wixiis u dhan yihiin agafkiis u dhan yahay shaqaalihiis u dhan yihiin waxaa warbixin lagu siiyey inay ka shaqayso ilaa iyo laba boqol iyo konton qof oo shaqaala dowladeed ah oo dowladda federaalka ay mishaar siiso inkastoo taakuleen ay ka helaan hay-adaha caalamiga laakiin isbitaalka waxaa gacanta ku haysa dowladda federaalka ayadoo la kaashanaysa dowlad goboleedka koonfur galbeed oo iyadu ay toos u hoos imaado marka waxaan aad ugu dhiiranaa maanta inaan arkay meesha uu isbitaalkan gaarsiin yahay waxayna tusinaysaa in ay dowladnimadii koonfur galbeed ay horey u dhaawacday inay xoogeysatay daraad waxaan tegay iskuul aan waxaan soo booqday iskuul iskuullada ka mid ah marka haddii ay dhacday in cisbitaalkan ay soo dowladda saas u hanatay waxay tusinaysaa inay dowladdii koonfur galbeed ay cudubada ula aastay dowladnimadeeda waxaan umad celinayaa agaasima ku-xigeenka oo maanta warbixintan siiya agaasimayaasha kale meesha joogay oo ayagana warbixintaas maanta noola qaybsaday aad ayaan ugu faraxsanahay in soo booqdo waxaan idin rajeynayaa wixii tabashaa ah oo cillado yaryar ah weliba sida la ii sheegay sagaashan sagaal boqolkiiba inay isbitaalku isku filan yahay laakiin ay iska jirto waxyaalo yaryar oo ay ka mid tahay ambulance inay u baahan yihiin waxaas in annagana wixii aan karaankana in kala shaqayn doono hadduu ilaa ilaaliyo annagoo kaashinayna wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha iscasiliye sheegay inta sababta usan iscasiliyata sidii liindardar gelii lahaa ee qorshaga madaxweynaga sirooshka usan waaldhada weji cusub oo siyaasadeed hoobwalka bedelowka dhakasuubii dastuurka waana lin qaadan doona afta dadweyne usa hirgala mayba horseeda doonta inta awoodda madaxweynaga iyo ka wareegta baarlamaanka dalkaasay madaxweyne butonya sida usa dastuurka usa dhikaaya qorshahu usa eye intuusa xilka ku dega sanadka labada kun labaataiyo afarta wakhtigaasoo yee ka egta muddo xileedka afarta jeer usa hantartami haabahaata mayba jare warar kale oo sheega inta la kuyaaba inta usa markale fadaha inta xilkale usa kuqawada sababta dastuurka inbedelahayn iyo eta sida taasayti mayba kaloo jare warar kale oo sheega inta usa damacsanya inta si dadban usan maamula dalka ruushka madaxweyne butonya qorsho cusub usa hangudbiya baarlamaanka dalka ruushka xille usa khudbad ku jeediyay lamada min ee baarlamaanka hogaamiyaha ruushka yaa lamada min ee baarlamaanka hanjeedii inta afta dadweyne linqaado doona isbeddelka lagu soo biyo doona dastuurka si awoodda dalkaasay linka wareejiya baarlamaanka dalka ruushka awoodda iyo mas-uuliyadda laka wareejiyi doona baarlamaanka ruushka yamaybayo ku mid ata door muhiimayo ku qaadata hamagadhaboobka ra-iisul wasaaraha iyo golo wasiirada madaxweynaga oo keliya iyo hadda awood buuxda in leh intuusa hamaga dhabo qof qofka usa nagada ra-iisul wasaaraha dalka ruushka medvin oo ay ra-iisul wasaarihii iscasili il soo baalfadhiyay madaxweyne buntun weliba usa ka dhawaaqay inta xukuumadda usa hogaamiyahaya iyo iscasili madaxweynaga iyo ra-iisul wasaaraha iscasili ku dalbaday intuusa nogada ku-xigeenshi golo ammaanka ee golo usa madaga ku eyo madaxweyne putin saasoo kale madaxda canshuuraadka ee dalka ruushka mikhail iyo madaxweyne putin inkudigi ra-iisul wasaare cusub oo dhisa doona xukuumadda hogaamiyaha mucaaradka ruushka alexis yaha ku horjeesaday aftiga xukuumadda dalkaasiyo ka fadahayd inta wallinku bedela dastuurka dalkaasi ruushka waliba kaloo use sheegay inta afti walba oo dalkaasi ku dhiida iyo eetatoo walba inkajarna waana ujeedka usa-eya inta buntun xilka usa dheeraysada warkii hamingnima isinkula dareertan warbaahinta warsan akhyaarays runkuwaninka eegya warkii maybantaasiin kujeedaya anoo khaalid cabdi ah dhinaga sanaado mahadaha ku deerto injineer bilaal hilaal inta warkunkoo lamida hawada reedinka kulmaana baxda warsan isku duuban waana siinkutabti sidaas iyo nabadgelyo